بsم الlh الرحmن الرحيم qال الناظم رحimه الله في الكلام على الرزق والرزق ma ينfع من حلال أو ضده فxل عن المحال لأنه rازق كل الخلق وليس مخلوq بغyr رزق وmن يمت بqتله من البشر أو غyره فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فdع أهل الضلال والخطل الbاب الثالث fi اlaxkaami walkalaam cala aliimaan wa mutacalaqaati dalik wawaajibu cala alcibaadi طura an yacbuduuhu طaacata wabira wayafcalu اlficla aladii bihi amar xatma wayatruku aladii canhu zaj isaga wareegoo ka tag can ilmuxaali waxa mustaxiilka ah ama khaldan iyo hadalka faasidka ah sheekhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa calayhi raxmat اllah madhabka ahlu sunnuhu inuu yahay waxaa risiq la yidhaahdaa waxa qofku ku intifaacay uu ku nool yahay ee uu adduunka ku quudanayo marka wixii uu ku intifaacaya uu ku noolaana dee waa laba mid uno ama waa xalaal ama waa xaaraan oo dee nooluhu waxay quutaan ee iyo arsaaqaday ku nool yihiin dee ama dariiq xalaalunbuu ku soo galaa ama dariiq xaaraan ah laakiin madhabka ahlu sunnuhu wuxuu yahay dariiqa uu arsaaqadani kugu soo gashay xalaal ha noqoto ama xaaraan ha noqoto laakiin waxaad ku noosheed ku intifaacdaa risiq la yidhaahdaa marka hadalkaasi wuxuu raddi ku yahay madhabka muctasilada oo iyagu leh qofku waxa uu ku intifaacay xalaasha ah ayaa arsaaqad la yidhaahda marka qofku weligii intuu noolaa ilaa intuu ka dhimanayey xaaraan mooye haddaanu xalaalba cunin ilaahay ma arsaaqin bay leeyihin tacala lahu can dalika culuwan kabiira iyagu macnaha waxay leeyihiin arsaaqad waa wixii xalaale qofku uu cuno un laakiin xaaraan hadduu cuno maaha arsaaqad waana dee madhab baaila waayo yacni waxaan dadku ay cunayaan cidda abuurtay ee qadartay ee keentay waa ilaahay subxaanahu watacaala waa arsaaqaddii ilaah laakiin dee arsaaqaddii iyo risiqii alla uu keenay wuxuu ina amray dariiq xalaala inaynu ku doonno ilan xoolaha aynu ku intifaacsanayna aynu cunayna aynu cabaynaa soo arsaaqada ilaahay maaha laakiin de haddaad soo iibsatana dariiqo saxa waa xalaal dee dadka xoolahooda haddaad soo dhacdana waa xaaraan laakiin labadiiba waa arsaaqadu midna dariiqo xalaalun bay kugu soo gashay midna dariiqo xaaraan ah marka calaa kullin iyagu muctasiladu waxay leeyihiin arsaaqad ilaahay waa xalaasha uun qofku xaaraan hadduu cuno xaaraanta arsaaqad lama yidhaahdo laakiin sida saxiixi waa sidaa naadimka uu tilmaamay oo ah wax alla wixii qofku ku intifaacaya uu manaafacaadsanayuu ku nool yahay waa arsaaqad ilaahay keenuu qadaray laakiin dariiqay ku soo gelaysa uu ku raadsadunba ama xalaal noqon kara ama xaaraan noqon kara waayo dee qofku uurka hooyadii markuu ku jiray ayaaba la qoray waxa uu quudanaya arsaaqadiisa camalkiisa uu tabcan doone uu samayn doono ajashiisa iyo noloshiisu intay noqon doonto shaqi iyo saciidka uu yahay fii baطni ummihi baa lagu qoray yani qofku isagoo waxa weeyaan uurkii hooyadii ku jira mar alla markii nafta lagu afuufay ayaa intaaba la qoray waxa uu sheekhu yidhi markaa warisqu arsaaqadii ama risqigii maa yanfacu waa qofka waxa anfacaya ee uu ku intifaacaya risqi la ydhaah shaygaa anfacaya oo min xalaalin xalaal ah aw didihi ama waxa ka soo horjeeda ah oo xaaraantii ah yacni arsaaqadii waa qofka wixii anfacaya oo xalaal ah ama xaaraan ee faxul ka wareeg oo macnaha isaga tag can ilmuxaali waxa mustaxiilka ah ama khaldan ee faasidka ah oo ah muxaalka uu ku leeyahy isaga tag oo ha qaadan waa maxay waa madhabu lmuctasila oo macnaha wuxuu ku leeyahy inaad tidhaahdo arsaaqadii waa xalaal uun ee xaaraantu maaha arsaaqad waa madhabka muctasileeda baailka isaga tag farqi baana dee sheega u dhaxeeya yani in la yidhaha dee waa arsaaqad guud ahaan magacaa yani uu ku rumoobayo iyo dariiquu kugu soo galay waa maxay dee faariq baa udhexeeya arsaaqadda dee dariiqadda xaaraantaa kugu soo gashana macnaheedu maaha inay kuu bannaan tahay oo xaaraan baaba la yidhi xaaraan waa wixii aan ilaahay ogolaanin en idan aanad u haysan xalaalna waa wixii dee isticmaalkiisa lagu fasaxay ilan xalaal iyo xaaraanba shareecada islaamka laga qaadanaya marka dee isticmaalkeeda iyo adeegsigeeda waad ku dambaabaysaa cuquubana waad ku mudanaysa laakiin xalaal iyo xaaraan labadiiba waa arsaaqad oo risqi ayaa lagu ilaaqayaa waxa u hi liannahu maxaa yeelay rabbi raasiqu kulli lkhalqi khalqiga dhammaantii ka arsaaqaya weeyi oo walaysa makhluuqun makhluuq ma ahaanin bikayri risqin arsaaqad la'aan waayo wuxuu ku yidhi ilaahay waa ka khalqigoo dhan arsaaqaya in allaha huwa arazaaq dulquwati almatiin wma min daabati ila clى اllahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha nebiguna salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi lan tamuuta nafsun yani ina ruuxa اlqudusi nafata fii ruuci anahu lan tamuuta nafsun xata tastakmila risqaha waajalaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اalab yani nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu lahaa waxa malakuljibriil ii waxyooday inaanay nafina dhimanayn ilaa ay dhammaystirato arsaaqadeeda iyo ajasheeda naf waliba wixii loo qoray ilaa ay qaado adduunyada ka bixi mayso markaa nebigu sal allah alay slam wuxuu yihi fattaqu llah waajmiluu fi alab mar haddii wixii laguu qorun aad qaadaysaan ilaahay ka cabsada oo hagaajiya sidaad wax u dalbaysaaneed u doonaysaan macnaha arsaaqadii dee si xalaala ku doona oo xaaraan ha ku doonina fattaqu llaha waajmiluu fi alab marka halkaa waxaa laga fahmayaa dee labadiiba waa arsaaqad laakiin midna xalaal baa dee ay ku imanaysaa midna xaaraan bay ku imanaysaa liannahu maxaa ila rabbi raasiqu kulli lkhalqi khalqiga dhammaantii ka arsaaqaya weeyi walaysa makhluuqun makhluuq ma ahaanin bikayri risqin arsaaqad la'aanteed yacni makhluuq bilaa arsaaqadihi ma jiro oo kullu makhluuq ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa arsaaqaya yacni nooluhu intuu nool yahay arsaaqadiisa allah ballan qaaday wma min daabati ila clى اllahi risquha wman ymut biqatlihi min albashar aw gayrihi fabiاlqadaaءi wاlqadar waxa uu sheekhu yihi waman yamut ruuxa dhinta biqatlihi dilistiisa la dila ku dhinta oo min albashari dadkii ka mid ah aw gayrihi ama basharka cid aan ahayn oo dee noolihii kale iyo xayawaanaadkii kale ah fa bilqadaa'i ilaahay xukumkiisa ayuu ku dhintay iyo walqadari qadarka rabbi waxa uu sheekhu yidhi yacnii cidda ku dhimata dil la dilay ee si caadiya aan u dhimanay la dilo dad iyo dunyo kuu doono ha noqdo fa bilqadaa'i walqadar ilaahay xukumkiisa iyo qadarkiisuu ku dhintay walam yafut kamana tegin min risqihi arsaaqadiisii iyo walal ajali ajashiisii loo xadiday noloshiisa toona shay-un shayna kama tegin arsaaqadii loo qoray iyo ajashii loo qoray shay kama tegin ee fadac isaga tag mukhaadabow macnaha kan lala hadlayo ahla dalaali baadida kuwa ehelka waa iyo walkhatali kalaamka faasidka ah haddaba waxaad isaga tagtaa yaa ayuha almukhaaab ama kulu man yaslxu lahu lkhitaab cid alla ciddii hadalka lagu wajihi kare caaqil ah ayuu sheekhu la hadlaya uu leeyahay haddaba isaga tag kuwa baadida ehelka waa iyo walkhaal ay ilkalaam alfaasid hadalka faasidka ah een saxda ahayn macnaha dee waa kalaamka muctasilada waayo waxay yidhaahdeen ninkan la dilay laba ajalood buu lahaa ajalu lmowt iyo ajalu alqatl oo waxay leeyihiin ajasha qatligu waxay ku go'day markii la dilay taasi waa ajal ajal labaad buu lahaayoo tii dhimashada oo dilkan hadduu ka badbaadi lahaa dee ilaa wakhtigii dhimashadiisa wuu noolaan lahaa marka maxay ictiqaadsan yihiin ajashii dhimashadiisa loo qadaray loo qoondeeyey maaha tani waa mid ka soo hormartay oo ninkan qaatilkanaa gooyey ajashiisii saasay leeyihiin laakiin waa hadal baaila sharcan wa caqlan sharci ahaan iyo caqli ahaanba wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaba muajala waxaan dee qofka uurka hooyadii baa lagu qoray intuu noolaanayo iyo wuxuu ku dhimanayo iyo goortuu dhimanayo marka ama iskii ha u dhinto ama ha la dilo laakiin ajashii loo qoree loo qoondeeyey ayuunbuu ku dhintay noolo kastaana hal ajal uunbuu leeyihi taasun baanu ku dhimanaya marka walam yafut min risqihi walal ajal shayun fadaca ahla dalaali wاlkhaal wuxuu ku leeyahy kaa la dilay dad iyo dunyo kuu doono ha noqdee arsaaqadiisii shay dhaafi ma jiro oo kimistii ugu dambeysay ama quruskii oo qore ay u dambeeyey markuu qaaday ayaa haddii la dilay dee qoorta laga jaray ajashuu lahaana wax seegay ma jiro oo ilbiriqsina dhahoo in yar iyadoo ka harhsantahay lama dilina markay u dhammaatay ayaa dee la dilo waxani waa asbaabo tacadadat ilasbaabu walmowtu waaxidun faman lam yamut bisayfi maata bigayrihi yacni asbaabtu way tiro badatay laakiin almowtu waaxidun dhimashadu waa midun ninkan marka seef ku dhimani dee wax kaloo ku dhiman marka khulaasadu waxay tahay dee almowtu huwa almowt laakiin maxaa kala duwanuun dee ninna qatli iyo dil buu ku baxayaa ninna xanuun buu ku dhimanayaa yacni ninbasi buu ku dhimanayaa laakiin alajalu huwa alajal ajashu waa ajal uun waxau yihi markaa sheekhu walam yafut min risqihi wala lajal shayun fada ahla اdalaali wاlkhaطl marka muctasiladu halkaa ku tilmaamayaa oo wuxuu leeyahay kuwan le laba ajalood buu lahaa ajashan dilkan la dilay iyo ajashii dhimashadii caadiga ahayd marka hadduu dilka ka badbaadi lahaa wuu noolaan lahaayo ajashii kale ku dhiman lahaaye tanaa ka soo hormartay wuxuu ku leeyahy hadalkooda waa baadi iyo been taa ha qaadanin qofku hal ajal ayuunbuu leeyahy waana ti alle uu qoondeeye uu qoray waman yamut ruuxa dhinta biqatlihi dilkiisa la dilay ku dhinto oo min albashari dadkii ah aw hayrihi ama basharka hayrkiiba xayawaanaadka iyo noolihii kale ah fa bilqadaa'i waalqadar ilaahay xukumkiisa iyo qadarkiisa ayuu ku dhintay walam yafud kamana tegin min risqihi arsaaqadiisii iyo walal ajali ajashiisii toona shay-un shayna kama tegin ee fadac isaga tag ahla dalaali dadka baadida ehelka oo hadalkooda isaga tag iyo walkhatal kalaamka faasidka ee khaldan dadka ehelka u ah isaga tag manaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa in waxa weeyaan arsaaqadiisii iyo ajashiisii wax alla wax seegay oo dhaafi inaanu jirin wwaajib clى اlcibaadi طura an yacbuduuhu طaacaة wabira wayafcalu اlficl اladii bihi amar xatma wayatruku اladii canhu zajar halkana sheekhu wuxuu ku tilmaamayaa waajibka addoommada saarani inuu yahay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan طaacatan wabira طaaca ay u caabudaan oo imtihaala lima bihi اllahu amar wاjtinaaba cama canhu naha wazajar iyagoo wixii rabbi uu farayna yeelaya wuxuu u diiday ina isaga durkayo ka tegaya wa biran iyo samafal iyagoo ilaahay baari u ah oo u dhega nugul waayo baarinimadu waa ta jannada lagu helo ina alabraara la fii naciim yacni dadka baariga ah soo qofka waalidkii u dhega nugul lama idhaha waa baari waa min albir yacni dheganuglaanta iyo daacada kadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala dee qofkii baari u noqdaana janno ayuu ku kasbanaya ina alabraara la fii naciim marka waajibka addoommadu inuu yahay cibaadat اllaahi waxdah waana xaq اllahi calى اlcabiid oo nebigu sal ه alay slam xadiidkii mucaad atadri ma xaq اllahi calى اlcibaad markii uu weydiiyey nebigu salى اllahu alayh wasalam wamaa xaqu اlcibaadi calى اllah ma garanaysaa mucaadow ilaahay xaqa u addoommadiisa ku leeyihiiyo addoommadu xaqay alle ku leeyihiin allah warasuuluhu aclamu ku yidhi waxau yihi xaq اllahi calى اlcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya yacni addoommadu xaqullaahi cala alcibaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu addoommadiisa ku leeyihi waa an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a inay keligii caabudaan cid kalena aanay ku lamaanayn wa xaqu lcibaadi cala allaahi anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a addoommadu xaqay ilaahay ku yeelanayaan waajib ma aha saaran laakiin waa tafadulan wa ixsaanan ilaahay baa dee ugu nicmaynayo ku karaamaynaya eh waa ciddii aan u shariik yeelinee cibaado khaalisa ula timaada ilahay inaan u cadaabin ayaa addoommaduna ilahay subxana wa tacala xaq ugu leeyihi marka sheekhu waxau yihi wa waajibun waxa waajib ku ah cala alcibaadi addoommada tururan ay jamiican dhammaantood an yacbuduuhu alla inay caabudaan aacatan liajli aaca aaca ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ateecayaan oy amarkiisa qaadanayaan oy nahyigiisa ka tegayaan inay u caabudaan baa saaran iyo wa bira samafal iyo ixsaan ay ilaahay subxaanahu wa tacaala u samafalayaan oy u dheganuglaanayaan wayafcalu iyo inay sameeyaan ayaa addoommada saaran an yacbuduu hudaa ku cadaf wa yafcaluu wa an yafcaluu inay sameeyaan baa addoommada saaran alficla ficilkii inay sameeyaan alladii ficilkaasoo bihi ficilka amara alla u amray xatman waajibnimona ay u sameeyaan oo wayatruku ay ka tagaan alladii ficilkii canhu xaggiisa zajara u diidayna ay isaga tagaan marka wuxuu tilmaamayaa sheekhu cumuuman xilka addoommada saaran inay tahay cibaadat ullaahi waxda haddana cibaadadii buu sii qeexay oo dee alficl waxa weeyaan alamru wannahyu in wixii la farayna ay yeelaan wixii loo diidayna ay ka tagaan wixii la faray wejiga loo farayna ima calaa sabiili ilzaam yacnii inuu de calaa sabiili ilzaam loo faro iyo inaan loo farin haddii calaa sabiili ilzaam loo amro dee samayntiisu waa waajib haddaan calaa sabiili ilzaam loo amrin oon lagu laasiminna dee waa nadbi oo sunnihii de inay sameeyaan ajar iyo xasanaad ay ka helayaan wixii loo diidayna inay ka tagaan ima calaa sabiili ilzaam aw calaa gayri hada sabiil oo haddii ilzaaman loogu diidana de waa taxriimkii haddii kalena waa karaaho calaa kullin cibaadadii unbuu sii sharxay oo dee amarkaa ama laazim ha noqdo ama sunno ha noqdo iyo nahyigaas ama taxriim ha noqdo ama karaaha ha noqdo labadaa mid uun uu noqonaya mid waliba waxa uu sheekhu yidhi marka wawaajibun waxa waajib ku ah cala alcibaadi addoommada waxa waajib ku ah turan ay jamiican dhammaantood waxa waajib ku ah an yacbuduuhu alla inay caabudaan aacatan liajli aaca adeecid ay alle adeecayaan darteed ay u caabudaan iyo wa bira samafal alle ay u samafalayaan darteed ay rabbi u caabudaan wayafcaluu wa an yafcaluu waxaa kaloo saaran inay sameeyaan alficla ficilkii alladii ficilkaasoo bihi ficilka amara alla u amray xatman ay luzuuman waajibnimona ay u sameeyaan oo waajibaadkii oo wayatruku wa an yatrukuu inay ka tagaan baa dushooda saaran alladii ficilka canhu xaggiisa zajara u diiday alla subxaanahu wa tacaala kaana inay isaga tagaan marka cibaadadu tacriifka ugu jaamicsan ee ugu soo ururin badan macaanida cibaadadu waa ka sheekhulislaam uu ku tilmaamay uu yidhi waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah wayardaah min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatina cibaado maxaa la yidhaahdaa waa magac koobsanaya wax alla wuxuu ilaahay jecel yahay ee uu raallida ka yahay rabbi loogu dhowaado hadday qowl tahay iyo hadday camal tahayba kuwooda qarsoon iyo kuwooda muuqdaba tacriifkaas baa ugu jaamicsan wa kullu maa qadara aw qadaahu fawaaqicun xatman kamaa qadaahu baabkanna naadimku wuxuu kaga hadlayaa faslun fi lkalaami cala alqadaa'i waalqadar waa fasal uu kaga hadlayo xukumka iyo qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu naadimku yidhi sida saxiixa ana ee ibnulqayimba shifaaulcaliilka uu ku rajaxayna waa isku mid alqadaa waalqadar culimada qaar baa kala tafriiqiya laakiin sida raajixa waa isku mid cadafkooduna waa cadfu tafsiir un oo kaasunbaa la sii caddaynayaaye wax kala duwan ma aha waxa uu naadimku yidhi markaa wakullu maa shay dhammaantii kaasoo qadara allahu qadare aw qadaahu ama uu xukumay fawaaqicun kii dhacaya weeye xatman ay luzuuman waajib ahaan baanu u dhacayaayo baaqan maayo kamaa qadaahu siduu ilaahay u xukumay baanu u dhacayaa walaysa waajiban waajibna kuma aha cala alcabdi addoonka alridaa inuu raalli ka noqdo bikulli maqdiyin wax kastoo la xukumay inuu raalli ka noqdo walaakin ha yeeshee bilqadaa laakiin qadarka iyo xukumka laftiisa waajib baa ka saaran oo waajib bay ku tahay inuu raalli ka noqdo liannahu maxaa yeelay qaduhu iyo qadarku waa min ficlihi alle ficilkiisa tacaala koreeye wadaaka kaasi maqdigee la xukumayna waa maqdigii ama waa maqduurkii eh min ficli ladii kii ficilkiisa weeye taqaalaa fogaaday ee sameeyey wax loogu cadhooday waa addoonkii ah ay min ficli shaksi aladii taqaala ay tabaacada wa facala maa yubqadu calayh yacnii addoonka fogaaday ee sameeyey wax loogu cadhoodo ficilkiisii weeye sheekhu halkan wuxuu inoogu tilmaamay awalan horta qadaha iyo qadarka wuxuu rabbi qadaraa inuu dhacayo hubaal shaki la'aan inuu dhacayo oonu marnaba baaqanayn waxaa kaluu raaciyey addoonka maxaa waajib ku ah oo saaran maqadaha mise maqdiga mise labadaba marka tafsiil baa ku jira laakiin isagu halkan si guud wuxuu naadiimku u yidhi waxa maqdiga ah iyo qadaha wuu kala saaray qaduhu waa ficilkan ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarka iyo qadaha laftiisu waa ficil ilaahay waayo ilaahay huwa aladii qadaahu wa qadarah ilaahay baa xukumay oo qadaray maqdiguna waa mafcuulkii ama maqduurkii wixii la qadaray ee addoonka ka soo fulayey waa maqdi ama waa maqduurkii marka calaa kullin wuxuu leeyahay qadaha iyo qadarka laftiisa inaad raalli ka noqotaa waa waajib waayo dee arkaanuliimaankii baabay ku jirtay waliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih macaankiisa iyo qadhaarhkiisaba waxa alla uu qadaro hadday dhib kuu tahay iyo hadday dheef kuu tahayba waa inaad rumayso waa inaad raalli ka noqoto laakiin wuxuu ku leeyahy taa waxa ka duwan almaqdi wixii la qadaray shaygii maqduurka ahaa ayaa ka duwan oo isaga waxa weeyaan waajib kuguma aha inaad raalli ka noqoto walaysa waajiban cala alcabdi aridaa bikulli maqdiyin waajib kuma aha haddaba garanay nafsu alqada walqadar inuu ficilkii ilaahay yahay sife ilaahay yacni qadaha iyo qadarka laftiisu waa ficilkii ilaahay subxaanahu wa tacala dee isagaa sameeyey waa ficilkii alleh ka markaa ridihiisu waa waajib laakiin maqduurkii wixii la qadaray ee maqdiga ahaa ee la xukumay fiihi tafsiil waa in la kala saaro oo waajib ma aha inaad rumayso inaad waxaan u jeedaa cafwan inaad raalli ka noqotaa kuguma waajibayo alridaa bilmaqdiy laakiin dee waa in la tafsiiliyo oo yacni waxa weeyaan la kala saarsaaro ka koobaad ima an yakuuna almaqdiyu diiniyan sharciyan imaa inuu yahay waxaan la xukumay ee maqdiga ama maqduurki wax sharciya oo diini ah oo dee awaamirtii iyo nawaahidii waxbaa layna faray waxbaa laynoo diiday waa qadaa sharciya qadaaga diinigaee sharciga ah ama shaygaa maqdigee la xukumay kaasalaati waasiyaami wanaxwi dalik yajib aridaa bihi mulaqan ila waa xukum sharciga oo ikhtiyaar ma lihin wamaa kaana limuminin walaa mumina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim ikhtiyaar ma lihin allah iyo rasuulkiisu arrin markay gooyaanay xukumaan marka shaygii maqdiga ahaa ee la xukumay ama la qadaray hadduu yahay shay qadaa sharciya oo diiniya sida cibaadaadkii salaadii soomkii in raalli laga noqdaa waa waajib oo qofku dee hadduu raalli ka noqon waayo dee falinaqsin fii iimaani iimaankiisii baaba halis ku jira oo dee dhaawacmaya ama dhammaanaya marka kow kaasi waa qadaaga diiniga ah wain kaana kowniyan qadariyan haddii wixii maqdiga ahaa ee rabbi xukumay yacni qadaa kowniyaoo qadariya uu yahay isagiina waa la kala saarayaa qadaagii kowniga ahaa ean sharciga ahayn ima an yakuuna naciiman aw niqaman aw taacaatin aw macaasin waxyaabihii la qadaray ee kowniga ahaa alqadaau alkowni ama wuxuu noqonayaa nicmo iyo barwaaqo iyo waxyaabo qofka dee uu faraxti geliya ama waxay noqonaysaa masaa'ib iyo mixan cudur caydhnimo yacni dhibaatooyin kale ama waxau noqonayaa taacaad ama waxuu noqonayaa macaasi haddaba yacni waxaan maqdiga la xukumee kowniga ah haddii nicam uu yahay in raalli laga noqdaa nicamkaas iyadana waa waajib lianna dalika min tamaami shukri اnicam washukru waajibun yacni waxa weeyi haddii waxaan qadaagan kowniga alla uu qadaray uu yahay nicam oo dee waxyaabo wanaagsan ood ku farxday ilaahay kuu qadaray inaad iyagana raalli ka noqotaa waa waajib oo waayo taasi waxay ka mid tahay mahadnaqii ilaahay nicmadan ku siiyey aad ku mahadin lahayd ayay ka mid tahay mahadnaqiina waa waajib haddii qadaagan kownigii uu ku dareeray niqam masaa'ib oo kalfaqri waalmarad wanaxwihima waad caydhowday waad xanuunsatay musiibo kalaa kugu dhacday yacni shaygii maqdiga ahaa ee kowniga ahaa ee laguu qadaray waa niqma oo waa masaa'ib ku xanuujinaya faaridaa bihada mustaxabun cinda aljumhuur waqiila biwujuubi yacni jumhuur alculamaa siday qabaan saxiixana ah inaad masaa'ibkaa ku xanuujinaya raalli ku noqotaa hadda iyagoo ku xanuujinaya cudur iyo caydhnimo iyo dhibaato kaleba inaad raalli ku noqotaa waa mustaxab maadaama ilaahay kuu qadaray laakiin waajib kuguma aha rido waayo dadka iimaankoodu ma wada gaadhsiisana heerkaa ilaa heer qofku musiibadii uu muma'in ku xasilo oo aanu dhibsan laakiin inaad dee marxalat rida wasukuun wainshiraaxi sadr laabtaada ku xasishood ku deganaato ood raalli ka noqotaa waa darajo sare waana mustaxab qofkii alla waafajiyo laakiin waajib ma aha aacaadkii haddii waxa weeyaan ay waajib yihiin in raalli laga noqdaa waa waajib hadday mustaxab yihiin acmaash iyo cibaadaadkii in raalli laga noqdaa waa mustaxab amaa macaasidii faaridaa biha macsiya macsiyada in raalli laga noqdaa iyada lafteeda macsiya ah oo dee ku dembaabaysaa oo waxa weeyaan dembi kaa soo gaadhaya calaa kullin waxaynu nidhi awalan yacni alridaa bilqada'i waalqadar waa waajib liannahu min ficlihi tacaala wa kulu maa minhu yani wax kastoo ilaahay xaggiisa ka yimidna dee waa jamiilun wa xasan saynu hore usoo maray marka wixii alla uu qadaraa dhib iyo dheefba in raalli lagu noqda iyadu waa waajib laakiin almaqdiyu wixii la xukumay oo mafcuulaadkii iyo maqduuraadkii ah iyada dee tafsiilaadkaasaa ku jiro oo wixii sharciya dee in loo hogaansamaa waa waajib wixii kowni ah ee alla uu qadaray dee nicam iyo niqam unbay u kala kacayaan wixii nicam ah inaad iyadana raalli ku noqotaa waa waajib oo dee min tamaami shukri baabay ka mid tahay wixii niqam iyo dhibaatooyinana inaad raalli ku noqotaa waa mustaxab laakiin waajib ma aha aacaadkiina dee xukunkoodunbay qaadanayaanoo wixii waajib ah yacni qabuulkiisa iyo ridihiisina waa waajib wixii mustaxabana qabuulkiisa iyo raalli ahaanshihiisu waa mustaxab waxau yihi markaa sheekhu wakulu maa shay dhammaantii kaasoo qadara alla uu qadaray aw qadaahu ama uu xukumay fawaaqicun kii dhacayo weeyaan xatman ay luzuuman waajibnimo ayuu u dhacayaa oo baaqan maayo kamaa qadaahu sida alla u xukumay ayuu u dhacayaa walaysa waajiban waajibna kuma aha cala alcabdi addoonka alridaa inuu raalli ka noqdo bikulli maqdiyin wax kastoo la xukumay inuu raalli ka noqdaa waajib kuma aha marka isaga laftiisu wuxuu yihi de bikulli maqdiyin waxyaabaha qaarkood baa dee ku waajibi kara waxbaa mustaxab noqon kara walaakin bilqadaa walaakin ha yeeshee bilqadaa yacni xukumka iyo qadarka laftiisa inuu raalli ku noqdo ayaa waajib ku ah liannahu maxaa yeelay qadahan iyo qadarkani min ficlihi waa ilaahay ficilkiisi tacaala koreey nafsu lqada iyo nafsu lqadar waana dee min arkaan liimaan ba waliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih wadaaka kaasina waa kaa maqdigee la xukumay waa shaygii maqduurka ah ee mafcuulka ahaaye min ficli اladii kii ficilkiisa weeyi kaasoo taqaalaa ay tabaacada fogaaday wa facala maa yubqadu calayhi sameeyena wax loogu cadhoodo taqaalaa waa tafaacala asalka ficilkuna waa qala oo abqada yacni cadhada ah maa wadacaka rabuka wamaa qala nebi maxamedow rabbigaa kaama tegin kumanu cadhoon marka qala waa bimacna albuqdi cadhada marka macsiyadu maadaama ay keensanayso dee cadho ilaahay iyo ciqaab ayaa taqaala uu yidhi marka waxa ku yidhi wadaaka kaasi ayilmaqdiyu waa kaa la xukumay ee maqduurka ahe min ficli ladii kii ficilkiisa weeyi kaasoo taqaalaa fogaaday oo sameeyey wax loogu cadhoodo waa addoonkii ah marka wuxuu ku leeyahay nafsu lqadar waa ficilkii ilaahay ee raalli ka noqo laakiin almaqduur waxaan makruuha ee dhacaya ilaahay ha qadaro laakiin mafcuulkan ama maqduuraadkani waa ficilkii addoonka oo dee waxa weeyaan macaasidan iyo waxaanu samaynayo dee waxa weeyaan ilaahay loo nisbayn maayo oo nebigu sal ly slam waa kii lahaa washaru laysa ilayk sharku xaggaaga ma aha marka iyadoo ilaahay dee shar iyo khayrba uu qadaray ka qadar ahaan haddana waxa weeyaan dee looma nisbeeyey xaggiisa wax shar ah walidaalika yani xataa dee waxa weeyaan qofkii marka uu ducaysanayo sida ducadii qunuudda oo kale waqinii shara maa qadayt ma odhan shari qadaa'ika shara maa qadayt waxaa sharkii loo tiiriyey qadaha laftiisii looma tiirine wixii uu xukumay waa maqdigii ah ayaa sharka loo tiiriyey waxaa la mida min shari maa khalaqa maa khalaqa waa makhluuqi yacni ficilkii ilaahay yani laftiisa sharka looma tiirine laakiin makhluuqii baa loo tiiriyey yani ilaahay waxaanu kaa magan gelna maxay yani ilaahay waxaa laga magan gelayaa min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiis ay min shari almakhluuq marka calaa kullin sharka waxaa loo tiirinayaa makhluuqa waxa weeyaan dee qofkan uu ka soo fulayo laakiin nafsu اlqadar iyo nafsu اlqadaa waa ficilkii ilaahay waana maxmuud waana la rumaynayaa xataa nafsu lqadarka alla uu qadaray addoonka hadduu darar iyo dhib ku yahi uu dhibsanayo haddana min jihatin ukhraa dee dheef ayaa ku jirta oo xikmad xeel dheer ayuu ilaahay u qadaray oo u sameeyey yacnii qadar uu ilaahay iska qadaray ligayri faa'ida iyadoon waxba aanay ka soo xasilayn dheef iyo khayr ma jiro kullu shay dhib iyo dheefba yacni ma'aalkiisa wuxuunbaa ka ratibmaya oo xataa shuruurta iyo xumaanta alla uu qadaray dee haddii khayr keliya uunu qadari lahaa yacnii suuqu ljannati waannaar jannada iyo naarta cuquubada iyo cadaabka addoommada kuwa ilaahay xaggiisa u dheereeya kuwa aan u dheerayn imtixaankaas dee laguma kala baxeenba dariiq keliyun haddii loo jeedo marka xataa sharka uu qadaray rabbi ayay xikmad xeel dheeri ku jirtaa fawaa'idna ay ka ratibmayaan marka waxa uu yihi walaysa waajiban waajibkuma aha cala alcabdi addoonka alridaa inuu raalli ka noqdo bikulli maqdiyin wax kastoo la xukumay oo la qadaray walaakin ha yeeshee bilqadaa ay binafsi alqadar qadarka laftiisa inuu raalli ka noqdo ayaa saaran oo waajib ku ah liannahu maxaa yeelay qadaha iyo qadarku min ficlihi ilaahay ficilkiisii weeye tacaala koreeye wadaaka kaa maqdigi ihna ee la xukumay waa maqduurkii eh min ficli ladii kii ficilkiisa weeye waa addoonka eh kaasoo taqaala fogaaday oo sameeyey wax loogu cadhoodo halkana sheekhu wuxuu ka gelayaa mas'aladii faacilulkabiira oy dawaa'ifka ummaddu ku kala tegeen oo yacnii awalu lfiraqi duhuuran ciddii khilaafka iyo furqada muslimiinta ugu horreysay khawaarijta ahaa yacni halka ahlu sunnaha way ku khilaafeen liannahum akhrajuu cusaata almuwaxidiina min alislaami bilkuliya waayo dadka muwaxidiinta kuwoodii cusaadda ahaa ama kabaa'irta sameeyey dee islaamnimadii si kulliyay uga saareen waanay gaalaysiiyeen mucaamaladii gaaladaanay kula dhaqmeen dhiiggoodii iyo maalkoodiina waa bannaysteen kaasi waa madhab lkhawaarij haddana waxaa timid fitnadii iyo khilaafkii muctasilada oo iyaguna yidhi ina murtakiba alkabiirati laysa bimuminin walaa kaafir bal huwa yani fii manzila bayna mansilatayn waxay idhahdeen qofka kabaa'irka la yimid muminna ma aha gaalna ma aha xeradii iimaankana wuu ka baxay tii gaaladana ma gaadhin wuxuu ku jiraa boos ama mansilo labada mansilo udhaxaysa haddana khilaafkii murji'ada ayaa yimid oo waxay yidhaahdeen faacilu lkabiira waa mu'minu kaamilu liimaan iyaguna waxaabay yidhaahdeen yacni waxa weeyaan wax alla waxay macaasidu iimaanka u dhimaysaa ma jirte eh faasiqu waa mu'mina kaamilu liimaan waxaa markaa beyna tarafeyn naqii taagan khawaarijta iyo murji'ada ayaa iska soo horjeedaan oo khawaarijtu faasiqa waxay ka salbiyeen ama ay u diideen maxay muطlq اliimaan mise aliimaan اlmuطlaq khawaarijtu khawaarijtu maxay faasiqa u diideen muطlaq اliimaan muطlaq اliimaan asalkii iimaankaba way u diideen iyagu ilan muطlaq اliimaanna waa asalkii iimaanka inay wuxuuna ka joogo waa in qalla aliimaan اlmuطlaqna dee waa iimaankii kaamilka ahaa marka iyagu khawaariji muطlaq اliimaanba way u diideen faasiqiyo de waa kuwan le waa khaarij can ilmilla murji'aduna dee waa kuwan siinayaba aliimaan almutlaq iimaankii kaamilka ahaa oo waa muminu kaamilu liimaan ahlu sunnuhuna maxay yidhaahdeen faasiqii waa faasiq milliyaho iyagu mutlaqu liimaan umay diidine wuu u sugan yahay aliimaan almutlaq kamaalkiisii bay u diideen oo dee fisqigan iyo macaasidan iyo waxaanu ku dhacay iimaankiisii wuu ku nuqsaamay oo kamaalkii iimaanka ayay u diideene laakiin asalkii muطlaq اliimaan umay diidin waana madhabka ahlu sunnahe wasadka ah in waxa weeyaan qofka faasiqa uu yahay mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama faasiqa milliga ay yidhaha alfaasiqu lmilli maxaa loo yidhi nisbatan ila almilla waayo dee milladii diintii buu ku jiraa kamuu bixin waxa uu naadimku yidhi raximahullah wayafsuqu faasiq ayuu ku noqonayaa almudnibu kii dembaabay bilkabiirati kabiiradii dembigii weynaa ayuu faasiq ku noqonayaa kada sidaasoo kale sidaa kabiirada oo kale ayuu faasiq ugu noqonayaa idaa asara marka uu daa'imo bisagiirati cala sagiirati macsiyadii yarayd markuu daa'imana wuxuu ku noqonayaa faasiq laa yakhruju kama baxayo almaru ruuxii min aliimaani iimaanka kaga bixi maayo bimuubiqaati danbi ay dunuubi addanbi asha ku jirtaa waa jinsiyo markaa jinsu dunuub maa duuna alishraaki billah wixii shirki ka soo hadhay ayay shamlisanaysaa macaasidii iyo dunuubtii marka muubiqaati danbi ay dunuubina waa min idaafati sifati ilaa mawsuufihayo ay dunuubi almuubiqaat yacni dunuubtii wax halaagaysay kaga bixi maayo iyo walcisyaani macsiyadii haddaanay shirki iyo gaalnimo gaadhin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa halaagna wuxuu dunuubta ugu nisbeeyey waayo sabab waxay u tahay haddaan ilaahay kaa dhaafin dee inaad ku halaagsanto wayafsuqu faasiq buu ku noqonayaa almudnibu bilkabiira kabiira maxaa la ydhaha culimmadu waxay yidhaahdeen dembi kastoo laga tartiibiyey xad adduunyo adduunyada qofka sameeyey in lagu xadayo sida dee sariqadii iyo zinadii iyo soo xuduudi kama waajibto in la jeedlayo ama gacanta la jarayo markaa dembi kasta oo adduunyada xad laga waajibiyey aw tawacada calayhi binnaar ama ilaahay qofka faacilkiisa ugu goodiyey ama rasuulkiisu sala allahu alay wasalam naar ugu goodiyey cuquubo ama lacno ama cadho ilaahay inay ku dhacayso loogu goodiyey ama iimaanka laga anfiyey oo laa yazni zani xiina yazni wa huwa mumin walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wa huwa mumin marka dembi kasta oo saaxibkiisa ama iimaanka laga anfiyey ama naar loogu goodiyey ama nacdal iyo cadho ilaahay waxa weeyaan loogu goodiyey inay ku dhacayso ama adduunyadaba xad uu ka waajibay waa kabiira bay yidhaahdeen marka kabaa'irta dee culimmadu way isku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen ma waxaa lagu xadaynayaa bicaddin aw bixaddin ma waxay kabaa'irtu ku xadaysan tahay bicaddin in kow iyo laba la ydhaha la tiriya dee ilan qaarba in bay gaadhsiiyeen marka la tirinayo kabaa'iru dunuub mise waxay ku xadaysmaysaa bixaddin in la qeexo oo daabid loo sameeyo wixii caynkaasaa kabiire ah taasay culimmadu isku khilaafeen marka sheekhulislaam wuxuu rajaxay yacni kabiiro waxa daabid iyo xad u ah waxa weeyaan wixii ama xad adduunyo ay ka waajibayso ama aakhiro naar loogu goodiyey ama lacnad iyo qadab inuu saaxiibkiisa ku dhacayo la sheegay ama iimaanka laga anfiyey yacni daabidkaas ama tacriifkaasa xad u ah waxa weeyaan wixii kabiiro lagu idlaaqi karo marka sheekhu wuxuu tilmaamay dembiiluhu inuu waxa weeyaan kabaa'iru dunuub faasiq ku noqonayo faasiqana waxaa la yidhaha alkhaariju can iaaca qofka ariiqi aacada ka baydhay ayaa la ydhaha faasiq gaalna ma aha oo de waa faasiq milli ah oo miladii ku jira taa waxa la mida buu yidhi hadduu dembigii yaraa daa'imo xukumkii kabiirada ayuu qaadanaya waatay culimmadu yidhaahdeen laa kabiirata maca alistikfaar walaa sagiirata maca alisraar yacnii dembi weyni ma jiroo la odhanayo kaa lama dhaafayo mar haddii istikfaar iyo tooba lala yimaado oo dembi kastoo weyn istikfaartunbaa ka xoog badan oo lagu dhaafaya walaa sagiirata maca alisraaro dembi yarina ma jiro marka la daa'ime la joogteeyo oo macnaha sakhaa'irtu hadday isbiirsato dee buur bay iska noqonaysa laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasa dembiga ha yaraysan buurahaad aragtay dee dhagaxaan laysu geeyo unbay ka kooban yihi marka dembigii yara hadduu is urursaduu isbiirsado dee buurtaasuu iska noqonaya kabiire ayuu noqonaya marka waxaa halkaa ku jirta inaan qofku sakaa'irta yaraysan hadday isbiirsadaan si aanay kabaa'irkuugu noqon wuxuu sheekhu tilmaamay marka laa yakhruju almar'u min aliimaani bimuubiqaati dembi walcisyaani waa madhabkii ahlu sunna wixii kufri iyo shirki aan gaadhin ee macaasiya intuu doono ruuxu ha dhex dabaashee kuma gaaloobaya dee waa faasiquun wixii ishraaq waxa weeyaan ka hooseeya oo macaasida qofkii iyo muxaramaadkii uu samaynaya haddaanu xalaashan ama shaygu dee lidaatii sidiisa hore aanu kufri u ahayn mujarad macsiyadu ama sagiira ha noqote ama kabiira ha noqote daatadeeda haddaanay dee mukafiraadki waxaabii lagu gaaloobay aanay u ahayn dee ku kufrin maayo kabaa'ir iyo macaasi uu sameeyey waa madhabka ahlu sunnuhu siduu yahay laakiin khawaarijtu iyagu dee waxay qabaan inuu kabaa'irta ku gaaloobayo muslimkii mucaamaladiisuna mucaamaladii gaalada ay noqonayso oo dhiiggiisa iyo maalkiisa uu bannaayay wayafsuqu faasiq ayuu ku noqonayaa almudnibu kii dambaabay bilkabiirati macsiyadii weynayd kadaa waxa kabiiradaa la mida idaa asara yacni marka uu daa'imo bisagiirati cala sagiirati ba'dani waa bimacnaa calaa waxaa la yidhaha axrufu ljari yanuubu bacduha can bacd oo bisagiira cala sagiira de macsiyadii yarayd hadduu daa'imo kabiiradii bay la mid noqonaysa laa yakhruju lmar'u ruuxu kaga bixi maayo min aliimaani iimaanka kaga bixi maayo oo ku gaaloobi maayo bimuubiqaati اdembi ay bidunuubi اlmuubiqaat yacni dunuubtii u xalaagaysay hadduu ku dhaco iyo kabaa'irtii iyo walcisyaani macsiyadii iimaanka kaga bixi maayo ee wuxuu noqonayaa uun dee waxa weeyaan faasiqun bikabiiratihi mu'minu biiimaanihi wallahu aclam